أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamigaalan dulisaaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maxkamadda waliislaamiga ee bay ayaa fulisay xadul qisaas oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buulafulay ee wilaayadaas weerar askar badan lagu dilay ayaa ka dhacay dalka burkina faso mas-uuliyiinta waliislaamiga ee gedo ayaa kulan la qaatay bulshada deegaanka dhamase ee wilaayadaas dab xoogan ayaa ka kacay guriga mid ka mid ay siyaasiyiinta mucaaradka riddada iyadoona ay basbaalaan bakhaaro hub ku kaadsanaa munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad ka qalin jibisay macadka khadiija ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee waliislaamiga ee hiiraan waa subaxnimo arbacaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee tuulada buulanaagi oo ah tuulo hoos tagta deegaanka lamber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka nuucdiisa kala duwan dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaal saacdii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gobolka mandheer ee kuwas jira gumaysiga salibiidda kenya ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenyaatiga ee deegaanka harasuki ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere waxaana dagaalkaasi allah fadligiisa lagu dilay laba askari kufaarta kenya waxaana lagu dhaawacay laba kale oo mid ka mid ah uu yahay taliyaha xerada la weeraray maxkamadda waliislaamiga ee baay ayaa fulisay xadul qisaas oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buulfulay ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen camaan cabduqaadir xadkan oo ahaa mid qisaas ah waxay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ku fulisay xasan aadan yarow oo horay u dilay nin lagu magacaabi jiray cali nuur saqaawe kaasi oo uu ku dilay deegaanka gumaraay ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay xadkan ayaa ka dhacay fagaaraha degmada buulo fulaay waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmadaas iyadoona qaadiga maxkamadda uu goobta ka aqriyey xukunka maxkamadda faahfaahinta dacwada dilka waxaa dacwad lid ku ah eedaysane xasan aadin yarow da'diisuna ay tahay labaatan sano keensaday maxkamadda awliyaa udamka kale ah saqaawe macallin ibraahim oo ah aabbaha wiilka dhalay iyo hooyada wiilka dhashay raxmo xaaji siidow dacwadana waxay u dhacday sida tan wiilkan wuxuu iga dilay wiilkayga la odhan jiray cali nuur saqaawe oo jiray labay labaatan sano meesha la yidhaahdo gumaraay oo hoos tagta buurhakaba una dilay si ulakaca kuna dilay toorey kagana dhuftay laba meelood oo caloosha ah waxayna ahayd xilli maalina haddaba maxkamadda waxaan ka dalbanaa inay ii qisaasto ninkan u dilay wiilkayga si gardaraa jawaabta eedaysanaa waxaan wiilkan gacantayda ku baxay wuxuu watay mobayl mobaylkii ayaan ka dafay waana kala orday oo kala cararay kadib wuu isoo ceersaday oo waa iga dabiibid ee dhulka ayuu igu dhuftay anigana towraydii u xirnayd intaan ka siibtay ayaa laba meelood caloosha kaga dhuftay sidaas ayuu ku dhintay aniga ayaa dilay waxaan maxkamadda ka codsanaa in ay cafiyaan ehelada xukunka maxkamadda kadib markay maxkamaddu dhagaysatay eedda dilka ahayd iyo jawaab celinta eedaysanaha oo ahayd qiraal una bandhigtay xaaladda dilka u dhacay sharciga una caddaatay maxkamadda inuu yahay dil kas ah shuruudihiina laga helay waxay xukuntay maxkamadda dil qisaas ah waxayna ku xukuntay eedaysanaha magaciisu aan kor ku soo sheegnay maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda allaah kuwaasi oo ka dhaca fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka jasaaka allaahu khayran walaalka camaar weerar askar badan lagu dilay ayaa ka dhacay dalka burkina faso tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed inta la hubiyey ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka xukuumadda ridada burkina faso ayaa lagu dilay weeraro hubaysan oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku beegsadeen baro ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidankaasi war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada jamaacada weeraro culus ku ekeeyeen baro kontarool oo ciidamada xukuumadda ridada wagaduugu ku lahaayeen tuulooyinka toogey iyo safiinga oo ka wada tirsan gobolka wahiguuya labadan weerar ayay mujaahidiintu sheegeen inay ku dileen siddeed askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada burkina faso halka sidoo kale lagu soo qanmaystay hub mootooyinka nooca dhugdhugleeda ah iyo agabyo kale oo ciidan waxayna sidoo kale mujaahidiintu gubeen gaari ciidan weerar saddexaad oo ka dhacay tuulada basa ee gobolka didugo ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada burkina waxaa sidoo kale lagu soo qanimaystay laba qori oo nooca kuwa darandooriga u dhaca ah jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan mas-uuliyiinta wilaaya islaamiga geegyada ayaa kulan la qaatay bulshada deegaanka dhamase ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya walaalkeenna abuu xasaan gobolka waa gado xilligu waa barwaaqo xoolihii way darareen oo barwaaqada alle ayay daaqayaan meel walba oo aad tagto oo gado ka mid ah waxay indhahaadu qabanayaan cawska iyo doogga geedaha oo meel walba iscamimay xooluhuna ay fadhiisteen dhereg daraaddeed taasi waxay mudan tahay in lagu shukriyo oo allaah looga mahadceliya nimcadiisa uu siiyey addoommihiisa waxay wilaayada soo martay xilli abaar ah oo xaalka uu yahay allow sahal allaah ayaa abaartii nimcadan iyo barwaaqadan ugu beddelay wilaayada islaamiga ee gado waxay xilligaasi ahayd mid barbar taagan bulshadeeda dhibkana la qaybsanaysay waxaa la bixiyey gurmadyo kala duwan oo noocyo kala duwan isugu jiray raashin iyo biyana ay ugu muhiimsanaayeen waxay wilaayada samaysay xilligaasi kormeer guud oo ku aadan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si ay u soo indhaindheesa xaaladda dadka wixii karaankeedahan ay u qabato maanta gada ma aha gadadii hore oo waa bashbash iyo barwaaqo waxay mar kale wilaayada bilowday in ay samayso kormeer guud oo ku aadan inay soo indhaindheyso deegaanada iyo weliba sidoo kale in bulshada ay ku wacyigelisa inay arrintan allaah uga mahadceliyaan waxayna wilaayada bilowday kormeer guud oo ay ku marayso dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow wafdi heer saraa uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa u jihaystay dhanka degmooyinka wilaayada iyo deegaanadaba si bulshada uu nimcadan oo la qaybsado maadaama xilligii hore dhibkii iyo abaartii uu la qaybsaday wuxuu kormeerka wilaayada ka bilowday deegaanka dhamas oo hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka gado dhanka kalena ku yaala xadbeenaadka kala qeybiya soomaaliya iyo kenya waaliga ayaa cagadhigtay deegaanka waxaana loo soo dhoweeyey si diiran oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay u soo dhoweysay kulamo muhiim ah oo daarnaa qodobo kala duwan oo midba midka kale uu ka daran yahay iyo waratashiyo ayaa dhex maray qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka dhamaso oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulamadaasi ay daarnaayeen waxaa ka mid ahaa in sare loo qaado jihaadka lagula jira cadowga iyadoo laga faa'iidaysanaya nimcadan allaah uu siiyey reegado waxaa sidoo kale ka mid ahaa in nimcadan aan lagu caasin oo allaah looga mahadceliyo barwaaqada iyo nimcada gobolka uu dhigay dhanka kalena looga faa'iidaysta dad iyo duunyo intaba waxaa sidoo kale ka mid ahaa in wanaagga la isfara xumahana la iska reebo dadkana lagu baraarujiyo barashada cilmiga sharciga iyo si guud aqoonta diineed saacada kulamada ay socdeen kadib odayaasha dhaqanka deegaanka dhamaso ayaa dhankooda soo jeediyey talooyin muhiim ah oo ay ugu muhiimsanaayeen in si wadajir ah loo wada shaqeeyo shacabka iyo wilaayadaba iyo in sidoo kale laga hortago wax weliba oo nimcadan wax u keeni karo waxay soo qaateen tusaale ahaan in laga hortago xaalufinta dhirta oo ay wadaan dad waxmagarad ah islamarkaana si wadajira looga hortago in dhirta la suuliyo waxaa sidoo kale ka mid ahaa in sare loo qaado dacwada oo deegaanada miyiga ah la gaarsiiyo dacwada dadkana allahooda lagu xidho arrimahaas iyo kuwo kale oo muhiim ah ayay soo jeediyeen odayaasha wilaayadiina way la qaadatay oo hal meel ayaa lagu wada xariiqday markii kulamadaasi muhiimka ay soo gebagaboobeen kadib idaacadda islaamiga andalus oo qayb ka ahayd wafdiga uu hogaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee kulankaasi ka qayb galay waxaa noo yimid waaliga gobolka iyo raggiisii ay xambaarsan yihiin ilaahay falligiis nabad bay noogu imaadeen annaguna nabad baan ku soo dhoweynay xagwarsigii wuxuu ahaa xagga amniga xagga waxbarashada waxaa weye iyo waxaa weeye xaalufinta dhirta iyo in muxuu ahaa dadka dariska ah si fiican lagu wada noolaado arrimahaasay noo soo jiideen annagana waa ka aqbalnay annagana waxaan u sheegnay in carrada aan maaratay arrintaas iyada hore u haynay nabadgelyada ay fiican tahay arrimahaasaan ku wada kulannay si fiicanna waa u ballannay oo u dardaaranay waa soo dhaweynay ilaahay falligii si wanaagsan baan ku soo dhaweynay dadkoodina waa u imaadeen qaryadoodina waa u imaadeen deegaankoodina waa imaadeen ay mas-uulka ka ahaayeen qaryadana way sugaysay oo in kormeer noogu yimaado oo xaaladooda lala darsa intaas waa tabanaynay intana waa ka wada hadalno waa ka qanacnay iyagana waa naga qanciyeen ilaahay kuwa deegaanka maxaan ku idhahdaa biniaadam wadanka waan ka wada hadalnay maxaan ku idhahdaa deegaanka nabadgelyada sidii lagu yahay dee dadkii ayaga bulshada waxa u dhexeeyaan waa annaga xarakada annagana wanaag xaggana inaan wanaag ka soo wadno xaggana wanaagga ka sheegno unbaa waajibka inuu yahay gabagabada kulanka waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo ugu horreyn ka warbixiyey ahdaafta safarkiisa isagoona sidoo kale talooyin muhiima siiyey bulshada reer deegaanka dhamaso waxaan qorshaysannay inaanu gobolkii xaaladiisa maadaama abaar badan lasoo maray inaanu indhayno xaaladana qaymayno dadkana aan waxaa weeyaan yacni shucuurta hadda maanta ay ku nool yihiin aan la wadaagno shucuurtii hore waan isla ogeen waa tii abaartii waan isdhex marnay waan qaymaynay maantana shucuurkalaan taagannahay oo ilaahi subxaana watacaala nicamkiisii iyo sanadka oo ilahi barwaaqa nooga dhigay sidaas awgeed marka nasiib waxaad u yeelateen inaanu booqashada maanta kasoo bilaawno degmada ceelwaaq gaar ahaan yacni deegaanka dhamase oo runtii kalsooni badan qabo diintoodana ku qanacsan ilahi fahamsi subxaana watacaala qodobka koobaad waxaan ku dardaaranala subxaana wataala cabsidiisa maxaa yeelay waa addoommo ka mid ay amri yihiin oo in waxa weeyaan isku dardaarmiyaan had iyo jeer marna aysan ka maarmin waa cabsi alle subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala asoona xusuusinaya wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah arrintan waxay muujinaysaa isdhexgalka bulshada iyo wilaayada iyo in wilaayada mar weliba dhib iyo dheefba ay la qaybsanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ee mas-uuliyadda ay u hayso xasan cabdiraxmaan abuxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka dhamaso wilaayada islaamiga ee gado jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan dab xoogan ayaa ka kacay guriga mid ka mid ay siyaasiyiinta mucaaradka riddada iyadoona ay basbeeleen bakhaaro hub ku keedsanaa walaalkiin casaam carafaad ee warbixintaasi inoo eegaya dab xoogan ayaa shalay galankii dambe ka kacay guri magaalada muqdisho uu ka degan yahay mid ka mid a xubnaha mucaaradka ah sida aadka uga soo horjeeda xukunka xasan gurgurta ee madaxa kooxda hordada soomaaliya wararka ka imaanaya degmada howlwadaag ayaa sheegaya in dabkan uu qabsaday keedka hubka ninka lagu magacaabo jacfar oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda hurdada soomaaliya dabkan oo la ogeen waxaa sababay ayaa ka kacay qaybta kaydka risaasta dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo istabajooga kuwaas oo ka dhashay sanaadeeqda risaasta uu dabka uu qabsaday ilowaraadiye ayaa sheegaya inuu jiro shaki ah in kooxda hurdada dab ku qabatay guriga xildhibaan jacfar guriga gubtay waxaa horaantii bishan ka dhacay isku horimaad culus kadib markii ciidanka xasan gurgurta weerar culus ay ku qaadeen xasan cali kheere oo xilligaasi ku sugnaa hoyga maxamed jacfar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in halkaasi ay ku basbeeleen kaydkii rasaasta hubka fudud iyo xabadaha arbijiga oo halkaasi ku kaydsanaa koox hurdada soomaaliya ayaa isbuucii lasoo dhaafay ku goodinaysay in hubka dhigas ay ku samaynayso saraakiisha looga shakiisan yahay in mucaaradka gacansaar la leeyihiin jasaaka allaahu kheyran walaalka casaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad ka qalin jibisay macadka khadiija ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaaya saamiga ee hiiraan walaalkeen saadiq muumin ee warbixintaasi ay ku abaadeysanaya munaasabad ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gabagaba u ahayd saddex iyo toban arday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay kuwaas oo ka qalinjabiyey macadka khadiija binti quwayled ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan xafladan qalinjabinta ah ee macadka khadiijo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan qaar ka mid ah ardayda macadka ayaa soo bandhigay aqoontooda iyo kutubadii ay ku qaateen macadka khadiijo acuudu ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين qaala wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa laka maxa kugu dhacay laa takuun aadnu ahayn maca saajidiina kuu sujuudaay macooda qaala waxaas yidhi ibliis lama kun miihi liasjuda mid u sujuuda libasharin aadan khalaqtahu waad ka abuurtay min salsaalin dhoobo shaqarayso min xamaain dhoobo madow masnuunin ee qurmoon qaala alle waxaas yidhi fakhruj baxa minhaa jannada xaggeeda ka bax fa innaka adiga ibliisow rajiimun mid la fogay ayaa tahay wa inna calayka dushaada waxaa ahaaday allacnata fogayn ilaa yowmiiddiin ilaa maalinta sabaalmarinta laga gaaro منه فاني القول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل بفعل لا الفعل ذو تجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل فضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في الممني من فاعل وجاني فيه من اسم مع وقيرت وحرت عن بايستا يستولي بسواهلا وأفرد الكسر فيما من وريس وولي وريم وريعت وميقت مع وفيقت علا والأخذ بالتجويد عدم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا علية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها dhanka kale mudiirka macadka ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda macadka ah iyo oo marxaladihii uu soo maray ilaahay xamdintiisa kadib macadka khadiija bintu khuwaylid oo maanta aan u fadhinay gebagabadiisii ikhtiitaamka ah macadkani waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo afar bishii shanaad ayaa la furay wuxuuna noo soo gebagaboobay kun afar boqol afartan iyo toddobadii bishii lixaad ayaa waqti daraasihiisa nooga dhammaaday ilaahay baan ugu mahadcelinaya intaas caafimaadna siiyey nana waafajiyey in culumta qur'aanka iyo iyo cilmiga kala duwan aan halkan ku baranno ardayda halkan fadhisa ee maanta qalan jibisay waxay barteen culum sharciya nooceeda kala duwan hadday tahay qur'aankii iyo culumtiisii oo dhan iyo haddii ay tahay siiradii iyo hadday tahay culum maarata axaadiistii iyo hadday tahay fiqigii iyo hadday tahay culum alcarabiya dhammaan insha allahu tacala way qaateen ardaydaas ilaah waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala ayagana cilmigooda cilmi barakaysan oo gadaal u sii gudbo oo muslimiinta sii gaaro ilaahay ka dhigo ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa bogaadiyey macadka khadiija iyo horumarka dhanka waxbarashada isagoona ardayda ku booriyey faa'iidada ay leedahay in la barto diintooda waxaan ku faraxsannahay dhanka kale aan hambalyaynaynaa inaan maanta idinkala soo qayb galno xiritaanka machadka khadiija bintu khuwayla xaqiiqatan marka la fiiriyo machadka marka la yidhaahdo magaalada mukaylo allah tabaaraka watacaala waxaa weydiisanayaa biasmaa'i wasifaatihi inuu nooga dhigo mid barwaaqa iyo wanaag aan ku gaarno insha allahu tacaala midda kale aan idin dardaarmay waxay tahay inay diinta alla tabaaraka watacala isku sugnaataan macadkii khadiija laga baxay maca daalika intee la aaday meelihii gaaladaa loo sii socday meel hebelaa la aaday iyadana waa wax imtixaan ah sababtoo diinta waxaad alla u baratay waa inay waxa xun iyo wax xasan aad ku kala fahantaa waa in cadowgaada iyo xabiibkaada aad kala ogaataa alwalaa walbaraa waa inay timaadaa meesha aad ku noolaanaysid ee naftaada aaminka ku tahay alla raalli kaaga yahay iyo meesha kale waa inaad kala garataa waxaan dardaarmayna waxay tahay marka insha allahu tacaala in diinta alla tabaaraka watacaala lagu sugnaado taat raayta tawxiidda la joogo qodobka kaloo dardaarmaya wuxuu yahay maanta cilmi ayaa la bartay allah tabaaraka wataala waxaad weys waxaad weydiisataan inuu cilmigiina allah tabaaraka wataala idinka dhiga cilmi naafic watacawudu billaahi min cilmin laa yanfac ilahina tabaaraka wataala aad ka magan gashaan cilmi aan waxba tarin macadkan khadiijo ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan ah kuwaasi oo bulshada wax ku bara degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka saadiq guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyay waanigu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak